aan ku bilowna magaalada buuhoodle ayaa lagu qabtay tartan gabayada kaasi oo soconaya maalintii labaad waxaana ka qayb qaadanaya soddon abwaan buuhoodle ayaa ka mida deegaanada soomaalida meelaha ay ka soo jeedaan abwaano taariikhda soomaaliyeed ku dheer cabdikariim ulul ayaa warbixinta nooga soo diray laascanood magaalada buuhoodle ayaa waxaa ka furmay tartan dhanka gabayada kaasoo ay isugu yimaadeen dhalinyaro da-doodu ay gaadhayso dhowr iyo labaatan qaar ka mida abwaanada ka qayb qaadanaya tartankaasi waxaa ka mid ah cabdilaahi axmed xasan nuur oo ku magac dheer abwaan dowlad v o a ayaa weydiisay tartankan ay ka qaybgelayaan
annaga fursad qaaliya bay noo ahayd in halkan lagu soo bandhigo sooyaalka abwaanadii hore ee deegaanka u dhashay ama abwaanadii hore ee soomaaliyeed in laga sheekeeyo fursad qaaliya dahabiyay noo tahay dhiirigelin bay noo tahay barasho taariikhdii deegaankayga iyo abwaanadeydii runtii aada iyo aad baan ugu faraxsanayn waanu soo dhaweynaynaa cid kasta oo waxay tahay arrimahaas soo qabanqaabisay ama nala wadaagtay fursad qaaliya qaaliya ayaa noo ahayd annaga ka dhalinyaro ahaan ama ka hal abuur ahaankii deegaankii ama tartamayaashii kasoo qaybgalay madasha iyadoo halkaasina abwaanadu ay ku soo bandhigeen gabayada ay kaga qayb qaadanayeen tartanka ka soconaya magaalada buuhoodle ee dhanka gabayada la xidhiidha haddii aanse dhegeystayaasha idaacadda v o a aan wax ka maqashiiyo maansooyinka mid ka mid a waxaan jeclaystay inaan la wadaaga maanso tomaati aan u bixiyey lix labaatanka juun ayayaan tiriyey maansada waxayna ku bilaabaysaa sida tan wiyaalayey hoyaalayey hoyaalayey oye allaye wayaalay wayaalay oye wayaala wayaalay wayaalay oye nimanba tagtada leexsadu aan xaqiiqtabine guri uu ninkale tagtay bay tacabka radjacne annaxaashi bay igu tal aan tirmaynabide qasab iyo takliifkuu ku yimi calankan tolmoone tamuuxdaa ka baadan wiilashii loo tumaatiyaye koofil baanu toogtiyo ismiirtiimam xoog badane anna toban kunbaan waayay iyo tiriyo dheeraade jidbaalaan ku teebay maalinta tirarkii jabaye inaan keli igay toodsaday midnimo tahalla ogaado
cismaan cabdinuur xaashi oo ah qoraa iyo abwaan ayaa ka mid ah dadka ka qayb galay kulankaasi waxa uuna ka hadlay taariikhda dhanka gabayada abwaanada ka soo jeeda deegaanka buuhoodle iyo waxyaabaha lagu xushay cabdikariin olol aad baad u mahadsan tahay buuhoodle waxay caan ku tahay gabayada iyo suugaanta soomaaliyeed waxaana ka dhashay ama ku dhashay buuhoodle abwaano caanbaxay oo caalami ah oo ka mid ahaa hogaamiyihii jihaadkii daraawiishta sayid maxamed cabdulla xasan oo goobta saxmadeeqa leeday buuhoodle toddoba kilomitir waqooyi kaga beegan ku dhashay sanadkii gobay sane kun iyo sideed boqol iyo konton iyo lixdii iyo habeenkii u dhashay habeenkii xigay ninkii dhashay abwaan cali aadan xuseen cali dhuux oo ahaa ninkii gubaab bilaabay ahaana nin diblomaasi ah oo xilligiisii siyaasi hogaamiye beeleed ahaa ismaaciil mira cilmi oo isaguna abwaan sugaantiisa dugsiyada iyo dibadahaba lagu barto ahaa ayaa ka mid ahaa raggii ka kacaamay buuhoodle waayihii xigayna abwaano caan baxay oo ka mid yahay aadan yuusuf axmed aadan carab samatar baxnaan cumar cigaal cusmaan baxnaan iyo rag kale oo aada u fara badan sida axmed diris iyo ducaala dheere iyo galoos rag caana oo soomaalidao dhan gabayadoodu ay gaadheen ku dhashay deegaankan buuhoodle tarantoodii iyo tafiirtoodii ayaa loo qabtay tartankan si bal hadda ay u soo saarto buuhoodle abwaano cusub oo soomaaliyeed oo kiilkii waalidkood buuxiya waana tartan ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qaybaheeda kala duwan si loo soo nooleeyo dhanka dhaqanka cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood